ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa magacaabay shan wasiir dowle iyo labaatan wasiir ku-xigeen xaflad magacaabisa oo maanta ka dhacday xarunta madaxtooyada wariyaha iyaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon ayaa maanta soo dhammaystiray golihiisa xukuumadda isagoo magacaabay shan iyo labaatan xubnood oo isugu jira wasiiru dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno waxaana wasiiru dowlayaashu ay ka kooban yihiin shan xubnood halka wasiir ku-xigeennadu ay yihiin labaatan xubnood xubnaha la magacaabay ayaa u badan kuwo ku cusub saaxadda siyaasadda inkastoo ay jiraan xubno ka tirsan wasiir ku-xigeenadii xukuumadihii hore oo dib u soo laabtay wasiiru dowlaha xafiiska madaxweynaha ayaa loo magacaabay faarax sheekh cabduqaadir maxamed oo horay la taliyo ugu ahaa madaxweynaha soomaaliya doctor maxamed nuur gacal ayaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda mahdi maxamuud cali waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka maxamed rashiid sheekh daahir waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta maxamuud ismaaciil barqadle waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda horumarinta adeega bulshada dhinaca wasiir ku-xigeenada la magacaabay haddii aynu eegno injineer maxamed aadan axmed iyo jamaal maxamed barrow ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenada wasaaradda arrimaha dibadda xasan ibraahim maxamed iyo jaamac axmed maxamed ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenada wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka maxamed xasan aadan iyo abukar xasan cali ayaa iyana loo magacaabay wasiir ku-xigeenada wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta xubnaha ka midka ah wasiir ku-xigeenadii hore ee iminka dib u soo laabtay ayaa waxaa ka mid a ibraahim isaaq yarow oo loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta waxaana jegadaasi kula lamaan cabdishakuur cali mire wasiir ku-xigeenada cusub ee la magacaabay ayaa waxaa ku jira laba haweena kuwaasoo kale ah fahme axmed nuur oo loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo awqaafta iyo nadiife maxamed cismaan oo loo magacaabay wasiir ku-xigeenka howlaha guud gaadiidka iyo dib u dhiska xasan kaafi qoyste v o a muqdisho